cadaaladda waa tiirka ugu weyn ee gundhiga u ah wada noolaanshiyaha bulshada haddii cadaalad la waayo waxaa meesha ka baxaysa nabad ku wada noolaanshiyaha bulshada si loo helo cadaalad waxaa muhiim ah in la hela wada shaqayn hufan oo dhex marta hay-adaha dowladda ee kala duwan wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland oo ka qaybgalay daahfurka shir looga hadlayay dowlad wanaaga ayaa hay-adaha dowladda kula dardaarmay in ay xoojiyaan cadaaladda iyo sidoo kale wada shaqaynta dhexdooda ah kulamadan oo kale aan soo wadnay beryahan ama bilooyinkaan aan soo dhaafnayba taasoo runtii aan ku xaqiijinaynay in bal laisku dayo isku xirka bulshada iyo dowladda ka wada shaqaynta howlaha iyo mas-uuliyadda dadka u taalo heer shacbi heer dowladeedba shirkii hadda ugu dambeeya waxaan is leeyahay wuxuu runtii ku saabsanaa in aan haweenkii gaar ahaan degmada kismaayo xaafadeeda kala duwan isu keeno kadibna culummo oo haween ah loo keeno culummadaasna ay umuxaadarayso haweenkaas marka kulamo badanaa jiray oo deegaanadan kasoo qabanay oo saasoo kale isdhexgalka bulshada iyo runtii wasaaradana oo markii si loo fiiriya mar walbaba hurdiga u ah wax kastoo ka socda dowladda waa markay see tahay loo loo raaco haddii kale waa iska inta badan adduunyadan ugu badan oo annaga waxaan xoogga saarnaa barnaamijka adduunyada laakiin mar walbaba iyadaa hooyo u ah shaqo kastoo socoto marka insha allahu tacala waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo culummada oo runtii shaqooyinkaas si gaar noola waday ka wasaarad ahaan annaga marka waxaan is leenahay maanta waxaan joognaa bal in qeybaha hadda aad ku fadhisaan oad arkaysaan runtii buqdigihii runtii dowladgoboodka jubbaland markii laga hadlaayo shacabkeedii mas-uuliyiinteedii culimmadeedii dhammaan waan ku fadhinaa halkaas saraakiisha kulli waan ku fadhinaa marka oo keliya waxa waaye de waan ognahay cid walba shaqey haysaa mas-uuliyad haysaa xilaan meel walba ka saaran waan aadaan ugu mahadcelinaha runtii inta ani aan ka ogahay dowladda jubbaland qof kastaay inay soo dadaashaan runtii halkaasiito aan rabaa inaan ka marqaati furo maadaama cabaar aan soo joogay kuna dhex jiro maamulka dowladdu markaan ka hadlayno ama maamul markaan ka hadlayno waa young iyo old runtii stiil anagu youngeen nahay waxaan isku dayanaa inaan hore u soconno marka markaad fiiriso meelaha laga soo bilaabay ilaa hadda runtii u fiicanna run aada u fiicanna marka taa micnaheeda ma ahan in aan wax la hagaajinin waxaan is leeyahay marka waxaa noo muhiima haddii aan rabno dowlad wanaag waxyaalaha la sheegay way badan yihiin laakiin inta la kari kara ugu muhiimsan oo bays u tahay cadaaladda wada tashiga isla xisaabtanka iyo ilaalinta danta guud danta guud markaan joogno waxa waaye waa wax shaksi ma ah runtii diinteen aad maanta culamadaan u daayin doonaa insha allahu tacaala laakiin annaga waa inaan saarnaa danta gaarka ah maraba waxaa nooga muhiimsan danta guud diinteena islaamka waxay dhiirigelinaysaa runtii kobcinta dhaqamada maamul wanaagga oo sharci ah oo loo wada dhan yahay